Bismillah, alxamdulilah awal ilahi subxaan cali maxamed idaacadda iyo shaqaalaheda iyo dhammaan soomaalida degeysanaysa waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullah adeer meeshaasu si wanaag baan soomaa u socotaaho wixii shirka ahaa uu soo dhamaadeen iyo xildhibaanada dadka nin walba intuu lahaa waa uu qaatay maantana ergooyinka yaa la xariyey marka insha allahu wanaag bay ku socotaa hadda waayahay ergooyinka la xareeyey marka hadda imise ama waqti intee leeg ayaa loo qorsheeyey howsha hortaala inay qabtaan
adeer waan horta ergooyinka waa la xareeyey waxa uu hadda loo xareeyena inay dastuurtii waxa ansixiyaan weye ugu badnaa adugu sitimaankaa sabtiga bilaabanaayo ugu badnaana waa intaas iyo wax ka siiya saasaa la rajeynayaa sababtoo ah waxaga khalaaf oo dhahyaa dhibaha laisku diidin yaba male way bahasho si wanaagsana loo wada wada xagii xagga waayahay bal marka ergooyinka maanta la xareeyey bal hadda miyay yihiin dhammaan kuwa ka turjumaya hadda dadka wadadega hiiraan iyo shabeellada dhexe mise weli waxaa jira beelo cabasho ku maqan oo aan shirka kasoo qaybgelin
maya adeer owel xoogaa laba beelood aa maqneed beel nag maanta ay timid oo aada loo soo dhaweeyey beel nag bifii jimcada ah dusha lahay diidin sanadeedii waxay soo socdaan bifii jimcada ay soo socotaa marka ishaqaho waa dhamaashay wax khalaaf waxoo jira lama arki ergada waa la xariyey guryaheed la siisa qolo walba lambar guryaha la siiyey qol walba inta deganaa la qoray qoladii dejintaa toos ula wareegtay marka insha allahu waa tanu maamulkaanu ina dhismaa u badanta insha allah ilaah idinkusaa u dhis waaya marba haddii hadda ifaalahaas uu soconayo bal ergooyinkiina maanta la xareeyey bal howsha ergooyinka ma isleedihiin in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u fili karaan ama howlaha horyaalla in wakhti kooban ay ku xalli karaan aad iyo aad sababtoo ah dadku labada gobol degan waa dad waa dad wadadhashi waa abtiga haysan marka insha allahu ragoon hadda wabaradii walaashada duububkii nabadoonada u ahna waa dad aad iyo aad meel walba isla maamulo kasta wax ka soo dhisay beelahoodana ay meelo badan kala degan yihiin oo meelo kasta isku soo arkay marka insha allahu waa aad iyo aad adana waaba lasi yaqaanaho soomaalka abtiga haysan marka insha allahu meel fiican bay kusocotaa waa la hayay waa la dejiyey wax walba
waaya bal marka dadka hadda shirkan kasoo qaybgelin ee ka maqan oo kale arintooda iyaga maxaa lagu xalinayaa marba haddii shirka uu soconayo idinkana waxgaradkii hogaanka u ahaa shirka aad tihiin adeer cidaan kasoo qaybgalin mabalebe waa un qof iyo laba xooga aragtidooda ay si kale la noqotay oo oo beladweyni jooga waa jiraan wada hadal fiicanna waa u socdaa kuwaas hadda waa taleefonka hore iyo gadaal u socdo beel ka maqana maba jirtaba hadda qolada dhinaca joogtaan hadda nin weyn ahire hebel ma dhihi karo ayagaa ugu badan ergada inta joogto xildhibaanadana qolada labaada ugu badan way soomaalida labada gobol degta qolada ugu badanoo xildhibaanada ugu badan hesi waaye ninka ugu xildhibaan badana haddana ugu ergo badan marka insha allahu meel fiicanay mare taasna wax usre male beel maqana male haski beeloo dhimineed labaa dhimineed midna maanta timid midna bixi jimcadaa la filayaaho had yeer soo dhaweynteeda iyo hebel loo diyaargaray waya adeer
waaya ugu dambeyntii bal marka haatan marba haddii shirkii gabagabo ku dhow yahay dowladuna ay sheegtay in shan iyo tobanka bisha soo socoto lasoo gabagabeynayo intaa bal baarlamaankii iyo madaxweynihii iyo gudoomiyihii waxyaabahaas howsha idil ee maamulka ee dhimana culeyska leh ma isleedihiin waxgaradkiina waa lagu saafmeeri karaa adeer waxaanu wax goonigooni laisla soo arkay oo laisku soo afgartiyo oo hoos laga soo sheegaya shirka la keenaa marka intaanu hameen imaanin lama kala nasto howsha hameenkana waa socotaa maalinkan waa socotaa marka idinku maalinta ilaha xisaabina hameenkiyaaba shaqada la wadaa insha allahu waa waa kusoo dhamaanaya hadda waxaa sitimaan lagu leeyahay afar iyo toban maxaa yeele hameen imaalin isku dar waa afar iyo toban casho marka sidaasay ku dhamaaneen insha allahu waan fiicanay marka haddii aan soo gabagabay